bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwana ila clى الظaalimiin wslى اllah wslma wbaaraka عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi أجmaعiin waxaa la iska daba galay laba muxaadaro oo labaduba aaday u qiimo badnaayeen oo mashaaikhdeenii qiimaha badnayd sheekh cabdulaahi xasan xaashi berberaawi iyo ustaaduna doctor xuseen alfaradi ay iska daba galeen marka waxaan isleeyahay barasho iyo qeexidi kuma dhinna labadaa mowduuc ee xidhiirhka aadka u dhow uu ka dhexeeya ee ah mowduuca caqlaaniyadda iyo kacalmaaniyadda culimmaduna iyagaa inoogana aqoon badnaa inoona faahfaahiyey sidaa aawadeed waxba ku noqon maayo gabaygan oon weliba in ka boodi doonona in yaroo ka midahun aqrin doono ayuun baan wax yar ka aqrin doonaa waxyaabaha alla yaab kale aada arkaysa waxaa ka mid a oo gabayganna sabab u ahaa sidai ay culimmadu sheegayeen inay in badanoo ka midii ku doodaan diimuhu waa siman yihiin nin weliba diin buu haystaa ilaahay baa soo dejiyey towraad iyo injiil iyo furqaan intaba qof waliba xor buu u yahay diimuhu waa isku mid bal ee anigu aan goobjoog u ahaa nin weyn oo odaya oo ku doodayaa diinta islaamka waa laga sharaf badan yahay waxaana ka fiican ta yahuudda deedna bas baan saarnaa xilligaa hal meerisoo gabaya ayaa igu soo dhacay muslim iyo yahuud ba isku mida yeeli kari maayo meeriskaasaa igu soo dhacay wuxuun baan deedna isruun mawduuca maadyar dhammaystirtid waxyaabaha deedna xilligaa socday waxaa ka mid ahaa inay ku tilmaamaan nimankaasi nebi moxamed afartan sanuu mushrig ahaa inay ku hadaaqaan abu hurayra wuxuu ahaa calooshiisa u shaqayste axaadiidan uu samaynayana waxa uu u samayn jiray si quud uu ugu helo inay ku hadaaqaan sawir ilmo yaroo xanuunsanaya amaba dal colaadi ka jirta qaxaya ay yidhahdaan ilaahay la sheegaya lalahaa bani aadam ku wada quudiyaa makaasuu quudin kari waaye waxyaaba noocaasoo kaleo wada kufriyaada sidaa aawadeed muxaadaradu hadday dheeraato maamaa soomaaliyeed baa waxay tiradaa dheriga karka maxaa ka keeniya kulayl in hadalku uu dheeraado oo muddo badan laga hadlo waqaa'icda noocaa ahi dadka ay sugayaan waa isla innaga kii af ku difaaci kara kii tix ku difaaci kara kii qoraal ku difaaci kara iyo kii adilada ku difaaci kara intaba waa loo baahan yahay waana inaynu iskaashanno oo watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alimi walcudwaan ayuu ilaahay yidhi meersida deedna igu soo dhacaybaa waxaa ku jiray meerisyo kale oo ahaa garaadkuba haddii uu dhintuu dhalafaluuqoobo dhalafaluuqowgu waa asaasaqa heerka ugu sarreeya xumaan iyo macsino dhaamisuu dhama karuurkeeda share wuxuu ihi shareecadu waxay noo dhigtay iyo dhaxalka diinteenna dhaliil iyo wuxuu saarayaa dhagaxyo waaweyne ma nin dhoohan baa ruuxa kaa dhugasho weydiiyey ninka waxaa ku sheekaynaya ka aqoonyahan intuu moodo le aynu wax weydiinno oo ninkaasa khabiiraho aqoonyahana kaa laftiisaaba mid dhoohana waraaba baa layidhi naftiisana uma roona laf guri taallana uma roona nimankaasi naftoodana uma roono waa nimanka waxaa ku sheekaynaya ummaddiina sidaas ay u hadlaynayaan waxyaabo fara badanoo markaa noocaa baa jiray waxaan ka cudur daaranayaa tixdan inay tahay tix xoogaa yar adag xarfaha soomaalida laba xarafoo waxaa jira ay soomaalida qaarkood u taqaano inay agoomma yihiin labadaa xaraf mid ka mida bay ku qoran tahay waa xarafka ya-da ereeray yarna waan qaban doonaa wuxuu ihi suugaanta gaba yuusufow kala yaqiin roona iska yeedhi maahee runbaa lagu yagleelaaye yool iyo khilaaf iyo anoon yaba ku doonaynin arrin yaab labaa soo baxdoy niman ku yuuseene yaanyaanka baahee dahsoona mase yooxyooxa yaqyaqsiga calmaanigu wado ee laga yaxduudaayo yulqan kaa xun anigaa nocon yeesna odhanayne suugaantan yaaquudka ee yoonka bixinaysa yaqdaan baan ku sooree murtida yaakha iga hooy wuxuu hi ujeeddada haddii aan yasira amase yaambeeye ingiriis yukrain ruushka iyo golaha u n-ka faransiis raggaa nooga yimid amase yuunaanka jaynuhu raggu soo yabyabayeenna ugu deeqay yubku uu maraykaanku yidhi yaradkan uu siiyey yuuniskiya ragga yuunisef iyo cibka doonaya qowsaarada yuusi ee yurub ka soo duulay nimanka yatiimtii jariyo culimmadii yeerka yoomkii yimaadaba ragga yu-aasho noo keenay yacyacoodka nimankaasi tiya cudurka yeexaami yacyacoodka waxaa la hahdaa raashinka marka la kariyo uuna caadi u bislaanin ee dabka laga qaada la dhaha raashinkaasi waa yacyacood ruuxu hadduu cuno caloosha laga qabtaa afkaartooda haddaad qaadato qalbigiiyo calooshaba waa lagaa qaban wuxuu idhi yacyacoodka nimankaasi tiya cudurka yeexaami eed moodayey soo mirkacay amase yaageerka waa qayb waraabaha ka mid a yaageerku dhurwaagiya iyo xaaskaana cunay baaska nagu yooma yahuudi naga gaadhay ee yaabka naga raacay ka yabaalidiisuu qalbiga yool ka baxaya ee duulka alla soo yuuban been laga yaxduudayo ee qaadirkii yuushac iyo nebi yacquub doortay sharcigii iyo xaqiisii iyo se yeesna odhan waayey guul yalanyalcooday sidaan ama sayaaquud leh ma yaqiinsanayo ilan yaanic baan ahay yad inaanu taagoon aqbara yeeli kari maayo yaasiin qur'aan iyo anoo yuunus dhiganaya sunnihiina ii yuuqan yuu xabadka ii yaallo faylasuufi yuu yaa wadoo yabadh ku doonaya yulqankiisa beenta amarnaba yeeli kari maayo yowlaha libaax iyo anoo yilixlihii aara afka waxaan ku hadlayay islaamka yowlaha libaax iyo anoo yilixlihii aara yaanyuur gunuustiya hadday dacawa ii yuusto yaanyuur waa bisada magacyaheeda mid ka mid a yaanyuur gunuustiya hadday dacawa ii yuusto waa inaan yaraystoon qabtoon yalan ka siiyaaye anigoo yakayn kara raggaa ganafka yuubaya yablaskooda yaa khayshubow yeeli kari maayo yablasku waa muranka iyo qaylada haddaan ararta sii yaahay oon yalas ka soo siiyo nimanka dyafuuq aawadii sida yaciis mooda yamgaxiintan maandha u kacay ee wadayuhuumaysan yamgaxa waa qofka la yidhaahda jaguugga ama garino ma gasha garino kama baxdo yamgaxiintan maandhaw kacee wadayuhuumaysan iyo murfoolxumaanta raggaa meesha iyo xaduuda waxa yoom cunayaan raggaa yowyab lagu siiyo yoomayoomaha lagu ridee galowgu yaayaabay yaabyaabaiyan gohaarka haystee qabsaday yuururka iyo ceebta nacabkii iyo nuuntaa ku guray amase yooxyoox ama yalaalugoodaana way dabayaxoobaane yuclulkaa ka muuqdiyo waxaa laga yamxeerooday yoobsantay wadaan haykalow yu-asho weeyaana muslim iyo yuhuud ba isku mida yeeli kari maayo haddaan yoocidhkiiyo yaaqa iyo kaaga gurayaalka hilibkii iyo haabta iyo yacdiiyo yarista gaagaaban yeygaba haddii yahaabta waxaa la idhahdaa kooxda goodirada ah ee tirada gaadhay ayaa yahaab la isku yidhaahdaa hilibkii yahaabta iyo yacdiiyo yarista gaagaaban yeygaba haddii lagu raroo laguna yoombeeyo waa mid aan la yaahdayn inuu nabad ku yaalla maamaa soomaaliyeed ba waxay tidhaahdaa waraabe hilib laguma raro sidaasoo kale dee nin calmaani iyo caqlaani ah aqoon diineed lama weydiiyo sida waraabahaasi uu u cunayo hilibka la saaray ayuu isaguna diintii u cunaya hilibkii yahaabta iyo yacdii yarista gaagaaban yeygaba haddii lagu raroo laguna yoombeeyo waa mid aan la yaahdayn inuu nabad ku yaallaayo wax ka dhigan haddaan yuunisow idin yaqiinsiiyo waa kuwaa la tuban yaabiskaiyo yabaqa ceebeeda nimanka ka yaacee furqaan yaarka laga saaray ee cudurka loo yeedhiye iyo hanka baas quuta iyagood yuxuub moodo oo yeesha lagu qaato yuxuubka waxaa la dhahdaa daayeerka gaboobay waay iyagood yuxuub moodo oo yeesha lagu qaatay ee sitaanka diintay wadaan amase yeelaalka ka yabaalaya oo faysalow yeeli kari maayo aatixda intaasaan kusoo gebagabaynaya wuxumaan raacin lahaa uun iyagoo culimmadu khayr laha siiye inoo dhammeeyey nimankaasi waxa ay rabaan iyo waxa ay yihiin kuweennan soomaaliyeed waxyaabaha aad ku garanaysae aragtida noocaa aaminsan waxaa ka mid a kow wuxuu ka soo bilaabayaa wax la yidhahdo carab nacayb nimanka wuxuu ka bilaabay nin cabdilla xasan baa yidhi maandhaw ciyaarta iga daa carabi waa naage waxaanbuu ka soo bilaabay hadduu wadaadku yidhi isagoo cadhaysanoo ayuu gabayga yidhi waanu dhaliil buu u yidhi wax saxa ma ahayn kolkuu deedna carabtaa uu ku nacsiiyo waxa uu ku xigsiinayaa waxa la yidhaahdo sacuudi nacayb wadanka xaggaa ku yaalla ee shacairta islaamka qayb badan oo ka mida ay ku taallo ayaa wuxuu haddana ku odhanayaa sacuudigu ka bilaabaya halkaa haddana markuu soo dhaafo wuxuu ku odhanayaa wahaabi iyo culimmadiibuu usoo dhiganaya kadibna diintii islaamka ayuu halkaa ka weeraraya qodobka xigaa waa qodobkaa weeyaan marka waxaa weeyaan dhammaantiin inaynu iskaashanno dardaarankii iyo waanadii culimmadu ayna siiyeenna aynu qaadanno ayaan ku soo gebagabaynayaa wakhtiga oo dheer aawadii soomaalidu waxay tidhahdaa wakhti gaaban ereygii gaaban intaasaan kusoo gebagabaynayaa jasaakum allahu khayr wbaarak allahu fiikum allahu aclam waxkam